iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaalaad ee roma bawlos waa u tiiraanyooday reer binu israa'iil rumaysadarradooda runtaan ku sheegayaa masiixa oo been sheegi maayo qalbigayguna marag buu iigu furayaa ruuxa quduuska ah in caloolxumo weyn iyo xanuun aan joogsanaynin ay ku jiraan qalbigayga waayo waxaan jeclaan lahaa inaan aniga qudhaydu ka inkaarnaado masiixa walaalahay aawadood oo ah xigaalkayga aannu isku jidhka nahay kuwa ah reer banu israa'iil oo leh carruurka dhigidda iyo ammaanta iyo axdiyada iyo sharciga siintiisa iyo u adeegidda ilaah iyo ballamada kuwa awoowayaasha leh oo xagga jidhka masiixu ka yimid iyaga kan wax walba ka sarreeya oo ah ilaaha ammaanta leh weligiis aamiin ilaah ballamadiisii ma uu beenayn laakiin mana aha sidii iyadoo hadalkii ilaah dhacay waayo kuwa israa'iil ka dhashay kulligood reer binu israa'iil ma wada aha farcankii ibraahim oo ay yihiin aawadeed kulligood carruur kuma wada aha laakiin waxaa la yidhi kuwa isxaaq ka farcama ayaa farcankaaga loogu yeedhi doonaa taas waxa weeyaan inaan carruurta jidhku ahayn carruurta ilaah laakiin carruurtii loo ballanqaaday ayaa farcan lagu tiriyaa waayo kanu waa hadal ballan ah wakhtigan oo kale ayaan ku iman doonaa oo saaraah waxay dhali doontaa wiil oo taas oo keliyana ma ahee laakiin ribiqahna mid bay u uuraysatay kaas oo ahaa aabbaheen isxaaq waayo carruurta oo aan weli dhalan oo aan weli samayn wanaag iyo xumaan midna in qasdiga ilaah doorashada ku istaago oo uusan ahaan xagga shuqullada laakiin xagga kii dadka u yeedha waxaa iyada lagu yidhi kan weynu wuxuu u adeegi doonaa kan ka yar sida qoran yacquub waan jeclaaday ciisowse waan necbaaday ilaah xaqdarro ma leh maxaan nidhaahnaa haddaba ma xaqdarro baa ilaah la jirta ma suurtowdo waayo wuxuu muuse ku yidhi waan u naxariisan doonaa kii aan u naxariisto waanan u nixi doonaa kii aan u naxo sidaas daraaddeed xagga kan doonaya ma aha xagga kan ordana ma aha laakiinse waa xagga ilaaha naxariista leh waayo qorninku wuxuu fircoon ku leeyahay tan daraaddeed baan kuu sara kiciyey inaan xooggayga adiga kaa dhex muujiyo iyo in magacayga dhulka oo dhan lagu faafiyo haddaba kuu doonayo wuu u naxariistaa kuu doonayana qalbigiisuu engejiyaa ilaah baa xukunka leh waxaad igu odhan doontaa muxuu weli ii eedaynayaa waayo yaa doonistiisa ka gees noqda laakiinse nin yahow kumaa tahay kaaga ilaah u jawaabayow wixii la sameeyey miyay kii sameeyey ku odhan doonaan maxad sidaa noogu samaysay dherisameeyuhu miyuusan lahayn amar uu ugu taliyo dhoobada inuu fud keliya in ka sameeyo weel ciso leh inta kalena mid aan ciso lahayn bal maxay la tahay ilaah haddii isagoo doonaya inuu carradiisa muujiyo oo xooggiisa dadka ogaysiiyo uu samir badan ugu dulqaatay weelasha carrada oo loo diyaariyey baabbi'idda iyo inuu hodintinnimadii ammaantiisa ogaysiiyo weelasha naxariista oo uu hore ugu diyaariyey ammaanta xataa kuweenna uu u yeedhay oo uusan ugu yeedhin yuhuudda oo keliya laakiinse uu uga yeedhay qurumaha kalena siduu hooseeca ka dhex yidhi kuwa aan dadkaygii ahayn ayaan u bixin doonaa dadkayga tu aan ahayn gacalisadaydiina waxaan u bixin doonaa gacaliso oo waxay noqon doontaa meeshii laga yidhi iyaga dadkayga ma ahidin meeshaas waxaa looga bixin doonaa carruurtii ilaaha nool oo isaayos wuxuu ku qayliyey wax israa'iil ku saabsan isagoo leh in kastoo tirada reer bini israa'iil noqoto sida camuudda badda intii hadhay waa badbaadi doontaa waayo rabbigu hadalkiisa dhulkuu ku samayn doonaa isagoo dhammaystiraya oo soo gaabinaya oo sidii isaayos horay u yidhi haddaan rabbigii sabba'ood farcan inoo reebin sidii soddon baan noqon lahayn oo sidii gomora baa laynaga dhigi lahaa waxa reer bani israa'iil u xumaadeen maxaan nidhaahnaa haddaba dadka aan yuhuudda ahayn oo aan xaqnimada raacin waxay heleen xaqnimada oo ah xaqnimada rumaysad lagu helo laakiin reer binu israa'iil iyagoo raaca sharciga xaqnimada sharcigaas ma ay gaadhin tan sababteedu waa maxay maxaa yeelay rumaysadkuma ay doondoonin shuqullada samayntooda mooyaane waxay ku turanturoodeen dhagixii turanturrada sida qoran bal eega waxaan siyoon dhexdhigayaa dhagax lagu turanturoodo oo ah sallax lagu xumaado oo kii rumaysta isaga ma ceeboobi doono